iyo intiisa kaleba bal haddana aynu taa ka gudubno gabaygaa aynu dhaafno haddana waxaan idinku duubayaa in kale oo yan bal inaa xagga rabbiga loo noqdo gabayganna waa kan hoyaalaayay hoyaalaayay hoyaalaayay hoye hoyaalaayay hoyaalaayay hoyaalaayay hooye dhammaanteed adduunyada la waa dhaqankii fiicnaaye dhanka loo socdiya maanan garan meeregdheeliye dhammaanteed adduunyada la waa dhaqankii fiicnaaye dhanka loo socdiya waan arkaa dheeliday tahay iyadaaba dhicitaan ahaydoo ka dhimanay dharaarahan lasii joogayaa wayska dhaaraanteedii dhaqaalaha yaraad iyo cunadan lagu dhasiigayo dhaqankeenniyo doorsamiyo dhalan rog weeyaani inta ruux dhibaataysanee dhabanada haystaa dhirta iyo ka badangeedaha dhega ku dilaye nin weliba aday dhaama iyo dhegala weeyaane dhabbaha toosan eebowna mari dheela low badaaye dhinacyada ibliiskaa socdaa dhaanta ku tumiyey dhiriqeeya weeyo jannadu ka dhex marayay dhaldhalaalka beenta ah naftu kaaga dhuumiyay haddii adan dhufaysadan ka geenin wuu ku dhaawaceeya iska dhowr wuxuu kugu dhexreeday dhibiya hogaaye ninkaan dhuuhanayno wakhtigu wuu isdhiimayay dhegaystow dhankii loo badnaa ayaaduu dhaadhiciye dhabtii weeya oo aakharaa dheelmad loo yahay war dhawaaqii rasuulkiiyo xaqiiyaydun dhababtini wixii haw dhowaanina la yidhi yaa la dhaansaday nin waliba dhaciya boori buu dhiilka buuxsaday dhibaatada waxay noogu wacaan dhagarta weeyaani dhurwaayaha iscuni sow ilaahidin ma dhowrayo dhulkuba sow inuu idinla goodhaxa kama yaabno waa maxay qalbigan dhuubsan iyo dhegalaantiinu waa maxay wixii laydin dhahay wadayalaatini waa maxay dhulkiinaad gubtaan aduu dhalatini waa maxay dhallaan dubistii iyo dhamal caruur saarku waa maxay dhibbo kama baxay ceebta lagu dhaasho warintaandheedi iyo ciryama iyo dhagax la soo daadin dhirbaaxooyin culus iyo intaan dhib idin samaynin iska dhaafa dhaqankii xun waa lagu dhammaadaya haddii kale waxaynoo dhashay iyo dhaxalka aan eegno haddaynaan dhibaatada iska daynin bal xalkeedayna iyadana eegaynaa